Mahadsanid Cabdisamed markaana dhegaystayaal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. Tobaneeyo dad Muslimiin ah oo hor leh ayaa maanta ku shahiiday gudaha jiida Ghaza. Ila wareedyo caafimaad oo ka soo baxa xeyndaabka Ghaza ayaa ku warramaya in 32 qof oo reer Ghaza ah ay maanta oo keliya ku shahiideen duqeymo ay diyaaradaha maamulka Yuhuudda ah la beegsadeen goobo bulsho oo ku yaala qidaaca. Mandiqada Al-Karaam ee dhacda waqooyiga magaalada Ghaza ayaa waxaa ku shahiiday shan iyo toban qof oo reer Ghaza ah xilli ay ku sugnaayeen xeryaha barakacyaasha ee ku yaala mandiqadaas. Sidoo kale duqeyn ay diyaaradaha kayaanka Sahyuuniga ah isla maanta ka fuliyeen guri ku yaala mandiqada Al-Salaadiin ee dhacda waqooyi galbeed ee Jidda ayaa waxaa ku shahiiday ilaa afar qof oo dad maras ah xilli ay ku jireen guri. Dhanka kale, xoogagga taageerada degdega ah ayaa maanta mar kale duqeymo ku beegsaday mandiqada Boorto Suudaan ee xarunta maamulka dowladda Suudaan. Maleeshiyaadka Dacmu Sariic ayaa maanta duqeymo culus oo loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ku bartilmaameedsaday garoon diyaaradeed, xarumo lagu keydiyo saliidda iyo dhismayaal ay degnaayeen dad shacab ah oo ku wada yaala magaalada Boorto Suudaan ee saaran badda cas. Ila wareedyo maxalli ah ayaa ku warramaya in xoogagga taageerada degdega ah ay duqeeyeen saaka aroortii saldhigga ciidamada cirka ee Cismaan Diqna, bakhaaro lagu keydiyo saliidda iyo xarumo badan oo rayd ah oo ku yaala magaalada Boorto Suudaan, waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan sida ay xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ah. Dhacdooyinkan ayaa imaanaya iyadoo maleeshiyaadka gurmadka degdega ah ay si isdaba joog ah u bartilmaameedsanayaan xarumaha dowladda ee ku yaala gobollada dalka Suudaan dartartan ayaana soo xoogaysatay kadib markii bilihii u dambeeyey ee ciidamada dowladda Suudaan ay la wareegeen magaalooyin ay horey u maamuli jireen maleeshiyaadka Dacmu Sariic taas oo u cuntumi weyday dowladaha deriska la ah Suudaan oo taakula dadban la garab taagnaa maleeshiyaadka taageerada degdega ah. Ugu dambeyntii, waxaa istaagay duulimaadyadii tegi jiray dhulka ay Yuhuudda gumaysatay ee Falastiin kadib markii shalay gantaal lagu weeraray magaalada Tel Abiib. shirkadaha duulimaadyada caalamiga ah ee tegi jiray dhulka ay yuhuudda gumaysato ee falastiin ayaa maalintii shalay ku dhawaaqay inay hakiyeen duulimaadyadii ay ku tegi jireen halkaas kadib markii ay xuutiyiinta gantaal la beegsadeen garoonka magaalada talaabiib duulimaadyada uga caansan ee istaagay waxaa ka mid ah kuwii ka imaan jiray dalalka kale ah maraykanka jarmalka talyaaniga hindiya iyo dalal kale oo dhaca qaaradda yurub kuwaasi oo sheegay inay duulimaadyada u hakiyeen sababa amni awgeed sida uu sheegay kanaalka saddex iyo tobanaad ee yuhuudda dalad ku midaysan shirkado badan oo dhanka duulimaadyada ah islamarkaana laga leeyahay dalka jarmalka ayaa sheegtay inay hakisay dhammaan duulimaadyadii ay ku tegi jirtay magaalada talaabiib ilaa lixda mey ee soo socota goor sii horreysay oo maalintii shalay ahayd ayay ahayd markii xuutiyiinta yemen ay gantaal ku garaaceen garoonka diyaaradaha ee magaalada talaabiib gantaalkan oo si toos ah u beegsaday garoonkaas ayaana sababay dhaawaca toddoba qof kadib markii ay yuhuudda ku fashilantay ka hortegiisa